halkani waa xerada qaabilaada qaxootiga ka soo cararay dagaalada dalka yemen oo ku taal bariga magaalada boosaaso waxaa iminka ku sugan in ka badan boqol qof oo u badan caruur iyo haween tirada ugu badan qaxootigani waxaa dhalashadoodu ka soo jeedaa dalka yemen maamulaha xerada qaabilaada qaxootiga ee wasaaradda arrimaha gudaha puntland cumar cismaan siciid ayaa v o a uga waramay xaaladda nololeed qaxootiga iminka ku sugan xerada iyo adeegyada ay u qabtaan xerada waxay kala kulmaan adeeg dhammaystiran wasaaradda arrimaha gudaha waxay u qorshaysay iyo hay-adaha la shaqeeya oo ay hay-adaha u n s r ugu horreyso iyo hay-adaha i o m in dadka imanaya adeeg waafiya la siiyo saddexdii waqti cunadaa la siiyaa jiif ku habboon oo dee baa la siiyaa amni bay leeyihiin biyo nadiifkaa bay leeyihin musqulo ku habboon ilaa soddon halkaa idinka muuqda bay leeyihiin adeegooda waa dhamaystir caafimaadka waa u dhamaystiran yahay afartan kun tiro gaaraysa ayaa maamuluhu sheegay inay ka soo degeen dekeda magaalada boosaaso kuwaas oo maamulka puntland iyo hay-aduhuba ay u fidiyeen gurmad deg deg ah waxaan is leenahay puntland waa meesha koowaad ay ka heleen adeega ugu fiicnaa qaxootiyeelo adeen taqriiban tiro afartan kun ku dhow baa xeradan soo maray oo halkaan wasaaradda arrimaha guud ka diiwaan gelisay dadka yamaniyiinta markay yimaadaan dejin kadib shahaadada la siiyaa shahaadada marka la siiyo bishii lacag boqol dollar ayaa loo balaabaa oo joogtaa isaga ahse laba kun iyo shan iyo tobankii kuwii loo balaabay weli way qaataane maamulaha ayaa sheegay in qaxootiga qaar ka mid ah ay gudaha magaalada boosaaso ku leeyihiin meherado ganacsi oo kala gedisan sida maqaaxiyaha cuntada iyo inay qaybtood yihiin tagaasida ay dadweynuhu kiraystaan waxaa intaa u dheer markuu bil joogo qofku waxaa la siiyaa kun dollar oo ah inuu small business yar sameeyo maalgelin yar ku balaabo hadday shan qof oo yihiin oo macrifo yihiin way iskaalmaysadaan makhaayada badan bay magaalada ka furteen dukaamay furteen tagsiyo badan bay leeyihiin yamaniyiinta puntland soomaaliya waa magaaladoodii labaad aad bay uga shaqaystaan waana ku faraxsannahay inay ka shaqaystaan waana iman doonaan waana waana joogaan faaduba tirada waaga hore dee markabkii saddex kun shan kun baa iman jiray laakiin hadda boqol boqol iyo konton siddeetan saasay udhexeeyaanin afar boqol oo ka mid a qaxootigan ayaa iminka tababar waxa uu uga socdaa magaalada boosaaso kuwaasoo hay-adda u n s c r ay siin doonto midkiiba kun dollar sida uu mar kale v o a u sheegay maamulaha xerada qaabilaada qaxootiga hadda sidaa la socoto tiro afar boqol ku dhow ayaa magaalada tababarka u socda afartaa boqol waxaa la siinayaa qofkiiba kun dollar tababarka la siinayo dadkan ayaa maamuluhu sheegay inay isugu jiraan laba qaybood oo kale ah dad la siinayo tababar gaaban isla markaasna hay-adda ugu deeqayso lacag ay ku ganacsadaan iyo kuwo muddo lix bilooda loo tababarayo xirfado ay ku shaqaystaan tababarka la siinayo dadkan ayaa maamuluhu sheegay inay isugu jiraan laba qaybood oo kale ah dad la siinayo tababar gaaban isla markaasna hay-adda ugu deeqayso lacag ay ku ganacsadaan iyo kuwo muddo lix bilood ah loo tababarayo xirfado ay ku shaqaystaan dadkaasi waxay isugu jiraan laba qaybood dad la rabo inay dhaqso u shaqaystaan oo lacag kaasha la siinayo qofkiiba kun dollar baa la siinaya toban beri ilaa shan iyo toban beri gudahood in lagu siiyo adigu toddobaadkoodeeda ilaa tobankeeda kuwo kale waxaa jira muddo lix bilood la haynayo kuwa waxaa la barayaa korontadii khaankhaankii waxaa la barayaa cilaasaarkii oo rag iyo dumar bay isugu jiraan wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adda u n s r baa iska kaashanaya d r c baa fulinaysa iyagana sidaas way qorshooda afarta boqol ee qaxootiga ah ee tababarku u socdo ayaa ku sugan magaalooyinka puntland sida garowe baran iyo qardho dadku markaanu qaabilo qardho iyo garoowe iyo baran ayaa hadda si rasmi diiwaangalaya tirakoobkoodii loo hayaa waxaana maamuluhu sheegay inay jiraan qaxooti kale oo aan diiwaan gashanayn oo ku sugan dhulka xeebaha ah sida magaalooyinka qandala caluule iyo baargaal waxaa jira xeebaha ilaa qandala caluula bareeda gumbax baargaal xeebahaas oo dhan dadku yamaniintu si toosay ugu xiran yihiin oo maalinlay uga soo degaan dadka soomaalida oo qaxootigaana way ka soo degaan oo dadka ritaaniya dhulkooda kusoo noqda inkastaan weli hay-aduhu gaarin way noo yimaadaan iyagoo kasoo dega xeebahaas oo xaasasa oo ashkaasa oo magaranaysa bay noo yimaadaan iyagana waxaa loo qaabilaa sida kuwan booso albano booso u qaabila wax noogi khaalid maxamed oo ka mid a qoysaska ka soo barakacay dalka yemen ayaa sheegay in dadka ugu badani ay ka soo haajireen magaalada xeebta ah ee mukulla wuxuuna intaa ku daray inay gacan ka helaan dadka qaxootiga ahi wasaaradda arrimaha gudaha puntland hay-adda u n h c r iyo hay-ado kale oo caalami ah خالد محمد سعيد أكثر الناس تجي من المكلا إلى بوصاص إلى المينا من المينا إلى المركز الاستقبال طبعا يقوم بجمع وزارة الداخلية واليون سي آر وبعض المنظمات الأخرى زي دي آر سي وغير من المنظمات اليمنيين يعني من 2015 الهيئات يون سي آر تدعمهم يعني الجانب المساعدات المالية شهرية حتى يغطوا احتياجاتهم من حيث الإيجار والكهرباء والماء في بوتلاند في في بوتلاند هذا الإحصائية الدقيقة موجودة في الوزارة الداخلية ومنظمة اليون سي آر عندهم إحصائيات دقيقة في جميع المراكز سواء كان في بوصاصه أو كان في قرضه أو في قروه marka laga reebo qaxootigan afarta boqol ah ee tababarku uga socdo gudaha magaalada boosaaso waxaa jira qaxooti ka horreeyey oo hay-adahani ay maalgeliyeen kuwaasoo ka shaqaysta gudaha puntland dhalashadooduna ay ka soo jeedo dalka yemen inkastoo ay yaraatay tirada dadka ka soo qaxaya dagaalada dalka yemen ayaa haddana waxaa jira qoysas ku soo qulqulaya dekedda magaalada boosaaso kuwaasoo loo sameeyo maalgelin iyo dejin faadmo yaasin jaamac v o a boosaaso